إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana saaka waxaa ka mid ah weerar ka dhanay ciidamada itoobiya ayaa xalay ka dhacay gobolka bakool waxaa soo taraya khasaaraha ka dhashay howlgalla habeen hore iyo shalay ka dhacay qaar ka mid a gobolada dalka kuwaas oo lagu dilay konton askari maamulka somalilan ayaa si aada waxa uu u difaacaya xarumaha kirishtaamaynta waxa uuna bilaabay qorshe uu ku xirayo dadka arrintaasi ka dhiidhinaya meydadka dadkii ciidamada shisheeye dhowaan ku xasuuqeen gobolka shabeellaha hoose ayaa weli bannaanka yaal iyada oo muqdishona ay ka socdaan isu soo baxyo isdabajoog ah oo la xiriira dhacdadaasi foosha xun ee dadka lagu xasuuqay shir arrimaha doorashooyinka ku saabsan ayaa waxaa lagu wadaa in uu ka furmo magaalada muqdisho intaa waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatanna u diyaargarooba warka oo faahfaahsan إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن weerar ka dhana ciidamada itoobiya ayaa xalay waxa uu ka dhacay gobolka bakool ciidamo hubeysan oo ka tirsan xarakada shabaab almujaahidiin ayaa weerar ku ekeeyey ciidamada itoobiya ee ku sugan degmada waajid ee gobolka bakool itoobiyaanka ayaa waxaa la sheegay in jihooyin kala duwan laga weeraray in muddo ayuu halkaasi ka socday dagaalku iyadoo la maqlayay dhawaqa hubka la isweydaarsanayay ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa sida muuqata weerarka aada u qorsheeyey halka itoobiyaankuna geesooda ay bilaabeen in ay isdifaacaan wixii khasaara ee itoobiyaanka halkaa lagu gaarsiiyey faahfaahin dheeriya kama aynaan helin horay marar kala duwan sidan oo kale ayaa ciidamada etoobiya ee kusugan waajid waxay la kulmeen weeraro kala gedisan oo kaga yimid dhanka xarakada shabaab almujaahidiin kuwa oo qaar kamid a itoobiyaanka lagu dilay kuwana lagu dhaawacay sidoo kale waxaa xusid mudan in horay ciidamada kale etoobiyaanka ee kusugan gobolka boqol iyo gobol kale dariska yihiin bay ay la kulmeen weeraro caynkan oo kale ah waxaa soo taraya khasaaraha ka dhashay howlgalla habeen hore iyo shalay ka dhacay qaar ka mid a gobolada dalka kuwa oo lagu dilay konton askari maxamed cali aadan ayaa warkan faahfaahinaya aroornimadii hore ee shalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ballaaran islamarkaana lasoo qorsheeyey waxay ku qaadeen fariisin ay ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin deegaanka sabiid ee gobolka shabeellaha hoose weerarka oo ahaa mid culus ayaa waxay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ku dileen askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka halka ay ku dhaawaceen tiro kale saddex iyo labaatan askari oo ka tirsan ciidamadii ku sugnaa fariisinka la weeraray ayaa halkaasi lagu dilay halka lagu dhaawacay koob iyo toban kale saddex ka mida meydadka ciidamada dowladda federaalka ayaa laga soo saaray webiga shabeelle halkaasoo ay isku tuureen intii uu socday dagaalka si ay uga baxsadaan goobta hase yeeshee waxaa toogtay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerarkan cagmarinta ah ayay sidoo kale ciidamada mujaahidiinta kusoo furteen hub iyo agabyo kale oo milatari kuwaasoo ay ka carareen askarta dowladda federaalka gebi ahaanba waxay mujaahidiinta burburiyeen saldhigii ay ciidamada dowladda federaalka ku lahaayeen deegaanka sabiid ee gobolka shabeellaha hoose kadib markii ay si buuxda ula wareegeen xerada dagaalka kadib dagaalyahanada al-shabaab ayaa waxay xabsi ku yaalla deegaanka sabiid kasii daayeen dad maxaabiis ah oo ku jiray xabsiga kuwaas oo ay haween ka mid ahaayeen sidoo kale shalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar dhabagal ah waxay la beegsadeen askar ka tirsan ciidamada maamulka koonfur galbeed oo ku socdaalayay meel u dhow deegaanka goobguduud buurey ee duleedka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay weerarkaas oo ahaa mid culus ayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku dileen sagaal askari oo ka tirsanaa ciidamadii martigeliyey weerarka halka ay ku dhaawaceen toddoba kale waxayna askarta koonfur galbeed goobta kaga carareen meydadka ilaa lix askari oo ka mid ahaa kuwii ku nafwaayey weerarka ilaa lix qori oo ay ku jiraan kuwa loo yaqaano beeka amka ayay sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kusoo furteen weerarkii shalay ka dhacay deegaanka goofguduud buurey ee duleedka baydhabo dhanka kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala magaalada muqdisho ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxay gudaha magaalada ku qaarijiyeen jiinow carabeey oo ahaa askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka howlgalladan ayaa kusoo aadaya iyadoo camaliyad nafhurnimo ah ay ka dhacday nawaaxiga xarunta sirdoonka dowladda federaalka ee habarqadiijo naftiihura ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax ku beegsaday goob isu imaatin ah oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka toddoba iyo toban askari oo ay ku jiraan saraakiil ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu dilay camaliyadaas iyadoona lagu dhaawacay tiro kale oo ka tirsan askarta dowladda federaalka xarakada mujaahidiinta al-shabaab todobaadkii lasoo dhaafay fulisay weeraro kala duwan kuwaasoo lagu dilay ku dhowaad boqol askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka waxayna howlgalladaas qalqal xoogan geliyeen dhammaan askarta ku daaban shisheeyaha shir arrimaha doorashooyinka ku saabsan ayaa lagu wadaa in muqdisho uu ka furmo shirkani ayaa waxaa qabanqaabadiisa wada ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk maxamed xuseen rooble oo shisheeyuhu uu dhabarka ka taagan yahay shirka waxaa la qorsheynayaa inay kasoo qayb galaan madaxda maamul goboleedyada kuwaasoo badankoodba soo gaaray magaalada muqdisho shirka waxa uu ka dhacayaa tendhada fisioni ee garabka ku haysa garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho iyadoo garoonka sidoo kale meel dhinaca ku haysa ay degan yihiin shisheeye cadaan iyo madowba leh kuwaasoo qorsheeyay siyaasada dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ka farcama madaxweynaha dowladda federaalk maxamed cabdulaahi farmaajo ayaan shirka ka qaybgelin maadaama horey shisheeyuu amar u soo saareen amarkaas oo la xiriira in arrimaha doorashooyinka uusan shaqo ku lahayn oo ra-iisul wasaaraha shisheeyuu uu u igmaday waxaa xusid mudan in waxa loogu yeero doorashooyinka xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka oo horey uga bilowday maamul goboleedyada muran badani uu ka jiray islamarkaasina la sheegayay in meelaha qaar la musuq maasuqay sida ay ku dhawaaqeen siyaasiyiinta qaarkood iminka qaybta kale ee xildhibaanada ayaa harsan ee aqalka hoose waana meesha ugu adag ee la doonayo in nin waliba qole asigu uu wato uu geysto dad badan ayaa waxa ay diyaarsanayaan lacago ay laaluush ahaan u bixiyaan markaa doorashada ay gelayaan madaxda maamul goboleedyada iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ah intaba mid waliba waxaa jira xubno uu asigu danaynayo in ay xildhibaannimada ku soo baxaan oo uu qarash la daba taagan yahay maamulka somalilan ayaa si aada u difaacaya xarumaha kirishtaamaynta waxa uuna bilaabay qorshe uu ku xirayo dadka arrintaasi ka dhiidhinaya hashim cabdinaasir ayaa ka waramaya magaalada hargeysa waxaa ka furan iskuul iyo jaamacad kirishtaamayn ah kuwaas oo dowladaha reer galbeedka ay qaarkood maalgeliyaan dadka macalimiinta ka ahna waa masiixiyiin shisheeye ah iyo kuwo soomaali ah laakiin ayaga ku mabda ah muddo dheer ayay soo taagneed dooda la xiriirta iskuulkan iyo jaamacaddaba waxaana maamulka somalilan oo reer galbeedka iska gadaya oo ugaarsi ku hayaa dadka kirishtaamaynta iyo xumaanta kasoo horjeeda maamulku wuxuu si adag u difaacayaa waxa iskuulkan iyo jaamacadda da-yarta lagu baro gaar ahaan hablaha isagoo ku tilmaamay wax wanaagsan muuse biixi cabdi oo ah madaxweynaha maamulka somalilan ayaa dhowaan sheegay inuu tegay jaamacadda iyo iskuulka waxa laga sheegayana ay yihiin waxba kama jiraan nin ka mid a dadka ku dhaqan somalilan oo la yidhaahdo cabdimaalig muuse caldoon ahna wariye ka shaqeeya arrimaha samafalka ayaa si cilmiyaysan uga hadlay hadalka muuse biixi waxaanuu muujinayaa in warka madaxweynuhu aanu sax ahayn madaxweynuhu marka uu dalka joogo gooba uu dugsi booqanaya tusaale ahaan oo kale bal qiyaasa intuu joogi karaa muddo kooban badh ilaa saacad baa laga yaabaa inuu joogo dugsigaas muddadaa yare kooban muxuu ku ogaan karaa muxuu xog ku ogaan karaa waxaa la sheegaya ee tirada badan sidee buu ku ogaan karaa muddada kooban taasi waa taas qodobka labaadna waxaa laga sheegaya dugsigu dee ma aha wax la taaban karo oo saa loo gacanta loogu taaban karo ama la arki karo badankooda oo ma aha inuu hadduu meesha ugu tago wixii la sheegayaba inuu meesha waxaa lagu hayaabaa waxay u badan yihiin waxaan la taaban karin waa barbaarin waa afkaar baa lagu fudanaya ardayda afkaar baa lagu shubaya waxa weeye sanawaad soconaysa sidee baad ku ogaan kartaa markaa yani ugu badnaan saacadsaa lagu ogaan karaa muuse biixa ayaa sheegay in hay-adaha iskuulka iyo jaamacadda ku shaqada leh ay dhallinyarada qaarkood dibadda u qaadaan oo ay wax soo baraan cabdimaalig ayaase arrinkaas su-aal culus ka keenay qodobka labaad ee uu ka hadlay madaxweynuhu waxa uu yacni la dhacsanaa arrin uu sheegay inay maalgelin weyn uu sameey ay sameeyeen qolada xaruntaasi ama dugsigaasi oo waxa uu sheegay arday dibadda loo diray oo ku dhow saddex boqol oo arday oo ka baxay dugsiga abaarso oo lagu maalgeliyey in ka badan soddon milyan oo dollar oo uga jeedo madaxweynuhu maxaa lacag badan ayaa maxaa lagu maalgeliyey waayo kaba soo qaadba lacag baa lagu maalgeliyey tira badan lacagta qoladii bixisay ma bilaa ujeeday u bixisay ujeeddo ma laha miya yani waxa weeye ma jacayleyna jecel yihiin bay ayay muxuu ahaye dugsiga halkan uga sameeyeen oo ardadeenna wax u bareen oo ay dabadaha u direen dadkani waxaynu kala nahay kala fikir kala diin waa yani ninka intuu ka yimi cirifka adduunka yani muxuu ahaye igu yimi halkan dhulkan ujeedadiisu waa maxay dabcan ujeedu leeyahay intaas kadib maamulka ayaa xabsiga hargeysa u dhaadhiciyey cabdimaalig markii ay ka qabteen magaalada burco xaaskiisa ayaa sheegtay in asagoo dhaawac ah ay ciidamadu ka kaxaysteen gurigiisa hargeysa waxaa ku yaala kiniisad iyo goobo lagu baro dadka diinta kirishtaanka maamulka somalilanna waxa uu u difaacaa si adag ciddii ka hor timaadana waxay mudataa xarig iyo cagajuglayn maamulka somalilan ayaa ka mid ah maamulada aadka ugu nugul shisheeyaha islamarkaana u fududeeya xumaan waliba oo ay dadkaas muslimiinta ah la damacsan yihiin shisheeyuhu maamulka ayaa ku andacooda inay shisheeyaha aqoonsi ka raadinayaan islamarkaana aysan ka hor imaan karin qorshayaasha shisheeye midadka dadkii ciidamada shisheeye dhowaan ay ku xasuuqeen gobolka shabeellaha hoose ayaa weli bannaanka yaal iyada oo muqdishona ay ka socdaan isu soo baxyo isdabajoog ah oo la xiriira arrintaasi gardarrada ah ee dadkaasi lagu xasuuqay meydadka ayaa waxay yihiin kuwa jawaana lagu geeyay magaalada muqdisho waxayna ku jiraan firinjero amase qaboojiyayaal dadka ayaa maalin walba waxay qabanayaan mudaharaad ku dhowaad laba asbuuc ayaa laga joogaa markii falkani uu dhacay ilaa iyo iminkana dadkani ma helin waxyaabaha ay dalbanayaan oo ah in lasoo qabto ciidamadii uganda ee xasuuqa u geystay dadka maatida ee beeraleyda ee ku sugnaa deegaanka golweyn ee gobolka shabeellaha hoose meed toosaan u duugno ma hayno hilbaa uu jabaan noogu jira hilbo ayaa jabaan noogu jira qaramada midoobay u n-ka midooda afrika wax iigeed ururka iigeed waxaan ogeysiinaynaa inaan dhibin aan nahay oo dadkii loo keenay nabad ilaalinta inay nugu noqdeen waraabo oo ummadda ay dhammeeyaan oo beeraha coodka ku yaalla badar ku yaalla ay baabuurtooda marsiiyaan nolol xumo ama dhim ama noolaaw ayuku mishaaray meel ka qaataan war masaakiinaan nahay oo beeraaley ah owlaaddaynaa la dhammeeyey waalidiintaa la dhammeeyey wax nool ma jiraan dadku waxay yihiin kuwa aada u caraysan laakiin ilaa iminka ma jirto tillaabo ay qaadeen waxay intaasi ku dareen in dowladda federaalka ahi ay ka meermeertay islamarkaasina ay diiday in ay la kulanto lama beri waay maanta dadka intay dhinsan yihiin qof madax oo noo yimid oo warkaan kor u qaada ma jirto waxaa la dhashay wiilka darawalka ah xasan maxmaxaaji waxaa la dhashay maanta waxaa agjiifaa aan jaayga la jiifaa asigana hilibka walaalkeena waxuu ku jiraa loor anna waa agjiifaa bal xamaasadeeda intay lacag tahay ummadda soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa ayagana inay garab nugsiyaan berito anau dilaa beri haddaan ka saxda anau idilaa beri iyagoo hadalkooda sii wata waxa ay sheegeen in madaxweynaha waddanka uganda yoweri museveni iyo ciidankiisuba ay cadow yihiin islamarkaasina ay tallaabo qaadayaan waxaana dila ugandho waaye waa ugandho yoweri museveni ciidankiisaana dilay magacay ku joogta leh amisoona maahane xabbadda nagu dhacday iyo miinada nagula qarxiyey iyo cadownimadaas dadka qabi karo waxa waaye museveni iyo ciidankiisa waaye cadaawadaas dad la dila in miino la kor saaree lagu sii qarxiyo hilbahaanaad arkaysiin kaan kaankaan hilbahaanaad u jeediin hilba waaye waxaas hilbihii hilib shiidalow miino ina kor saarow ku ridaayaa war cadaawadaas inaan walaashanno oon dirisaysanno maahan dagaalkana waa noo socahaa madaxweynaha uganda yoweri museveni ayaa dhowaan waxa uu qirtay in ciidamadiisu xasuuq ay ka geysteen gobolka shabeellaha hoose waxa uu sheegay in ciidamadiisu ay xanaaqeen taasina ay keentay dadka in ay laayaan wuxuu intaasi ku darin ciidamada falkan ku lug leh uu ugandha u qaadayo si uu ugu maxkamadeeyo arrintaas ayaa waxaa loo arkaa in uu doonayo in dembiilayaasha uu ku badbaadiyo inkastoo ciidamada shisheeye dadka ay dilaan aawadeed aan tillaabo looga qaadi jirin haddana yoweri museveni ayaad moodaa in uu cabsanayo maadaama mudaharaadyadu ay sii siyaadayaan islamarkaasina ay suuragal tahay in kiiska uu ku adkaado sida aawadeedna waxa uu doonayaa in ciidamadiisa iyagoo nabad qaba uu dalkiisa geysto waxaanu ku marmarsiyooday in dalkiisa uu ku maxkamadaynayo ciidamada shisheeye ayaa marka horeba waxaa lagula heshiiyey in qofkii ay dilaan aan loo maxkamaday doonin islamarkaasina wax magdhow ah aan lagu lahayn iska daa in loo dilo e dowladda federaalk ayaa warqadaasi horey u saxiixday sanadkii laba kun iyo toddobadii ilaa iyo iminkana warqadaas ayay wataan ciidamada shisheeye waxaanay sheegayaan inay fasax u qabaan dadka soomaaliyeed inay laayaan beddelkeedana dowladda federaalka ay difaacaan warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan saako waa inaga inta